أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon in ka badan shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimashii dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe gebi ahaanba waxaa fashil ku soo dhammaaday shirkii magaalada muqdisho uga socday madaxda kooxda riddada iyo maamul goboleedyada gaalada ka dhistay dalka soomaaliya taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda xabashida etoobiya ayaa mar kale bahadil xooggan u geystay madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo maleeshiyaadkiisa isagoona sheegay inaysan awoodin sugidda amniga magaalada muqdisho munaasabad dowro diini ah lagu soo xirayey ciidanka xisbada qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ayaa ka dhacday degmada buulufulaay ee wilaayadaas kataabel akhbaari ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen adoolaadka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose fuqarada iyo masaakiinta ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo bokool ayaa ka faa'iidaystay saka qaybin xoolaha nool ah oo laga qaybiyey wilaayaadkaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا
sanad gowrac iyo gumaad ah kadib waa sidee xaalka magaalada khaza maxaa lagu macnayn karaa waxaa khaza ka dhacaya xaqiiqatan waa dhacdooyinka waaweyn oo qarnigan dhacay haddaysan noqoninba akbar xadad
maxaa ka jira sheegashada yuhuudda ee ah in toddoba boqol un looga dilay dagaalka sanad jirsaday وكانت هناك دلالات قاطعة واضحة بينة بأن هناك أعداد كبيرة تصل بالآلاف مرتزقة هؤلاء لا يدرجوا ضمن قوائم الخسائر baaxad ahaan intee bay la eg yihiin kiisaska xanuunnada nafsiga ah ee askarta sahayanadu ka qaadeen dagaalka khaza markii ahlu sunnuhu gabeen kaalinkoodii siday shiicadu uga faa'iidaysatay firaaqa saaxada shiicadu waxay isku arkeen inay buuxin karaan kaalintii ay dayaceen dowladihii dawaaqiida carabta ah oo runtii qudlaamay oo garabkooda ka baxay dadkii muslimiinta ah reer falastiin ee dagaalamayay
maxay muslimiintu ka baran karaan sumuudka iyo sugnaanta sannadka soo socotay ee reer khaza انا رافع راسي فوق انه كل العالم الظالم اتآمر علينا ومش اتآمر بس بالكلمة لا ببعتوا صواريخ وببعتوا طيارات وببعتوا حامل ناقل طائرات وببعتوا جند وببعتوا كذا هالقد غزة قوية انا افتخر اني من غزة
sidee khaza bannaanka u soo dhigtay xaqiiqda dhabta ah ee waxa loogu yeero xeerarka xuquuqul insaanka iyo qawaaniinta caalamiga ah ee ay degsadeen gaalada wax alla wixii adduunka la sheegi jiray xuquuqul insaan iyo alcadaala duwaliya waxaasoo dhan maanta khiyaalaad iyo been bay noqdeen iyo asaatiir khaza ayaana kashfisay
intaa iyo in ka badanba waxaad ku maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aynu ugu magac darnay gumaadka gu'jirsaday ee khaza oo aynu ku falanqayn doonno xasuuqa sannad jirsaday ee ka socda jiidda khaza kaas oo aad dhegaysan doontaan galabta isniinta saacaddu markay tahay tobanka iyo barka bi'idniillaah
waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay afarta bisha rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan in ka badan shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday weerar qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen ee deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe haddaba warbixinta warkan waxa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ciidamada mujaahidiinta ayaa sii xoojiyey weerarada ay ku beegsanayaan kufaarta iyo murtadiinta kusoo duushay dalkan muslimka ee soomaaliya ciidamo hubeysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta dagaal dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada waxay ku qaadeen maleeshiyaad murtadiinna oo ku sugnaa deegaanka yaaqle ee dhacaduleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe dagaaladan ayaa ahaa kuwo dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta khasaare xooganna lagu gaarsiiyey inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladii maanta ku halaagsamay toddoba-iyo toban murtad halka ay ku dhaawacmeen sideed kale oo iyagana ka tirsan maleeshiyaadka ridada sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay gubeen dooni murtadiinta sahay u siday taasoo maraysa meel u dhow webiga maraa deegaanka xawaadley waxaana sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen tiro askar nool oo ka mid ahaa maleeshiyaadka ridada kuwaasoo ku jira gacanta mujaahidiinta howlgalkan ayaa ku dabafeelaya howlgalle muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada mujaahidiintu ay ka fulinayeen qaar ka mid a wilaayaadka dalka gaar ahaan wilaayaadka banaadir iyo shabeellaha hoose waana qayb ka mid ah howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ku baacsanayaan kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee duulaanka gardarada ah ku soo galay dalkan muslimka ee soomaaliya aad baad u mahadsantahay walaalka abu xasaan gebi ahaanba waxaa fashil uu ku soo dhammaaday shirkii magaalada muqdisho uga socday madaxda riddada iyo maamul goboleedyada gaalada ka dhistay dalka soomaaliya sida uu ku warramayo marwaan maxmed waxaa fashil iyo guuldarro ku soo ilaaday shirar aan loo kala kicin oo madaxda kooxda riddada iyo hogaamiyaasha maamulada ashaadulladirriyada ah uga socday magaalada muqdisho shirarkan oo socday afartii maalmood ee lasoo dhaafay ay murtadiintu uga doodayeen siday u samaysan lahaayeen muddokorasi markauu dhammaado muddaxileedkooda xasan gurguurta madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ku guuldareystay inuu qowsaarada gumaysiga ee loogu yeedho madaxda maamul goboleedyada uu ka saxiixdo waxkabeddelka hannaanka ay ku shaqayso siyaasadda gaaladu dejisay ee kooxda riddada sida doorashooyinku sheegida mudux-lahaynta iyo in murtadiintu yeeshaan madaxweyne awood siyaasadeed leh islamarkaana meesha laga saaro jagada ra-iisul wasaaraha axmed madoobe oo ah madaxa maamulka ashaadulla dirirka ah ee kismaayo ayaa isagoo caliisan saaka aroortii hore ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee muqdisho wuxuuna dib ugu laabtay magaalada kismaayo qodobada laisku mari waayey waxaa ka mid ah in dib loo dhigo doorashooyinka maamul goboleedyada iyo in la qaato doorasho qof iyo cod ah ila waradyo ayaa sheegaya in axmed madoobe uu shardi ka dhigay in marka hore shirarka la keeno siciidan iyo firdhiye islamarkaana meesha laga saaro waxaa laho doorasho qof iyo cod ah dhanka kale siyaasiyiin ka tirsan murtadiinta oo si aad ah u mucaarasan xasan gurguurte ayaa durbadiiba soo saaray war-saxaafadeed ay ku ayiidayaan mowqifka axmed madoobe shariif sheekh axmed xasan cali kheyre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo dhammaantood xasan gurguurte la tartamayay sannadii labada kun labaiyo labaatankii ayaa qoraalka ay soo saareen good isugu diray madaxa kooxda riddada mudukororsi waa midkii aan ka diidnay farmaajo suurtagalna ma ahan inaan ka aqbalno xasan oo talada aad kor u sidatay dhulka dhig ayay ku yidhaahdeen qoraalka ay soo saareen siyaasadda kooxda riddada ayaa mar kale jahawareer gashay waxayna arrimahan oo idil imaanayaan xilli uu mugda ku jiro masiirka ciidamada kufaarta afrikaanta oo murtadiinta ilaaliya kuwaasoo wakhtigii bixitaankooda uu soo dhowaaday islamarkaana aan weli lahayn kuwii lagu bedeli lahaa mahadsanid marwaan taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale bahadil xoogan u geystay madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo maleeshiyaadkiisa isagoona sheegay inaysan awoodin sugidda amniga magaalada muqdisho cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa tafaasiisha warkan haya taliyaha guud ee ciidamada dowladda xabashida etoobiya jenaraal burhaano juula ayaa waraysi cusub oo uu bixiyey ku bahdilay madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo maleeshiyadiisa birhaano juula ayaa sheegay in maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya iyo sidoo kale murtad gurgurta inaysan awood u lahayn inay sugaan ammaanka magaalada caasimadda ah ee muqdisho wuxuu jenaraalkan etoobiyaanka ah intaa ku daray in dowladda etoobiya ay tahay tan murtadiinta ka caawisa dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa militariga soomaaliya iyo xasan sheekh awood uma lahan inay muqdisho maamulaan iska badaa inay la dagaalamaan etoobiya dowladda etoobiyana waa midda ku ilaalinaysa caasimadooda ayuu yidhi taliyaha ciidanka ኢትዮጵያ ሀሰን ሼህ አስታጥቆ ሊዋጋ ከሆነ ደግሞ ሀሰን ሼክ የሚዋጋ ሰው መሆን አለበት፣ የሚዋጋ የሚችል መሆን አለበት። ሀሰን ሼክ ግን የሚዋጋ አይደለም። እና የሚዋጋ ኃይል አይደለም። መቃድሾ ማስከበር አለበት። መጀመሪያ ከኛ ጋር ለመዋጋት መቃድሾ እኮ በየቀኑ ሰው ይሞታል። መጀመሪያ መቃድሾ መጀመሪያ መቀመጫዬን ነው የሚባለው። መጀመሪያው መቀመጫውን እስቲ ያስተካክል ያግዘንና እኛም እዛ እየረዳ ነው ነው
ma ahan markii ugu horeysay oo taliyaha ciidamada dowladda xabashida etoobiya uu weerar afka ku qaado kooxda riddada soomaaliya iyo madaxdeeda bahdilaada cusub ee uu jeediyey taliyaha ciidanka dowladda xabashida etoobiya ayaa qeyb ka ah khilaafka ka dhex aloosan labada maamul ee muqdisho iyo adis ababa mahadsanid walaalka caliyare munaasabad dowra diini ah loogu soo afmeerayey ciidanka xisbada qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ciidanka xisbada waa lafdhabar muhiim ah waana cudud ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin waa ciidan u taagan faridda wanaagga iyo reebidda xumaha ciidankan waa mid ka mida muraayadaha camalka jihaadka ee ka holcaya bariga afrika waana ciidan sugo ammaanka wilaayaadka islaamiga baraha kantaroolada iyo meelaha ugu muhiimsan ee wilaayaadka islaamiga maadaama ciidankan ay yihiin lafdhabar muhiim ah ayay xarakada shabaabul mujaahidiin gaar ahaan mas-uuliyiinta iyo maamulka sare ee ciidanka xisbada waxay qabteen dowro loogu magacdaray mucaad ibnu jabal oo loo qabtay boqol ka mida ciidanka xisbada kuwaasoo laga kala keenay shan wilaayo oo ka mida wilaayaadka islaamiga munaasabad dowradan lagu soo xirayay oo lagu qabtay howlka shirarka usaame ee degmada buulafullaay waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay xarakada shabaabul mujaahidiin iyo mas-uuliyiin ka socotay qaar ka mida wulaadda wilaayaadka islaamiga culummo nabadoonna iyo marti sharaf kale dowradan waxay ciidanka u socotay muddo shan bilood ah waxaana looga dhisayay diiniyan iyo caskariyan sida uu sharaxaya mid ka mida saraakiisha ciidanka xisbada ee xarakada shabaabul mujaahidiin oo munaasabadda dowrada lagu soo gebagabaynayay ka hadlay raggan waxay ka takharujayaan oo maanta ay u joogaan gebagabada dowrad mucaad ibnu jabal waa dowradan magaceedu uu boorka noogu yaallo dowradan haddaan ku hormaro ahdaafta laga lahaa waxaa kow ka ahayd in mustawaha sharciga ah iyo midka oqoomeed ee rijaalulxisba iyo ragga ka shaqaynaayo acmaalulxisba in kor loo qaado ahdaafta la rabay in laga taxqiijiyo dowradan waxaa ka mid ahayd icdaad annukhba liislaaxi alumma in la diyaariyo dad xul ah oo u istaago qiyaadat alumma wa islaaxiha oo ay ka badbaadiyaan mahaawida iyo mahaaligta uu cadowgu la damacsan yahay sheekh xasan afgooye oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada shabaabul mujaahidiin oo munaasabadda ka hadlay ayaa kelimad dheer goobta ka jeediyey taasoo dardaaran u badnayd waxaa laydinka rabaa marka inaan muuqaalkeenna dhaqankeenna dadka ku soo jiidanno oo ay dadka noo xiisaan oo aan nalaka cararin oo naloo soo cararo rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaan uga dayanaynaa walow kunta faldan qaliida alqalbi ee lanfaduu min xawlika waa rasuulka facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr bal u fiirso allah subxaanahu wa tacaala ayaa hagaya inaan dadka cafin karno rasuulka facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamri waxaana laka rabaa sidaas dadka inaan ugu dhimrino waxaa sidoo kale mas-uuliyiintii ka socotay xarakada shabaabul mujaahidiin ee munaasabadda ka hadlay ka mid ahaa sheekh xasan yacquub cali isagoona shiiqa ku dheeraaday in uu ka hadlo dagaalka jihaadka ee ka soconaya bariga afrika isagoona sidoo kale ugu bishaareeyey ciidamada mujaahidiinta ee dowradan loo soo xiray jabka iyo halaagga xasan gurguurta ka qabsaday dagaaladii uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin inuu ilaahayna tusaa ilaahay doonay murtadiin iyo shayaadiin badan oo xamar fadhiday oo ina sugi lahayd aa ilaahay subxaana wa tacaala soo saaray xamara caloosheeda la soo saaray oo xasan gurguurta uu leeyahay ana rabbukum alaclaa sidii fircoon oo kale waa shareecada ilaahay ayuu shan bilood u qabtay laakiin ilaahay wuxuu doonay asaga iyo shayaadiintiisii ilaahay afar bilood inuu kusoo afjaro ayuu ilaahay doonay
kataabela khabaari ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay howlgal qorshaysan oo ciidanka mujaahidiintu ay ka fuliyeen aduleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose xaarta abduqaadir ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan inoo haya
waa muuqaal cusub oo soo bandhigaya macluumaad la xidhiidha weerar dhabagal ah oo mujaahidiintu ay milishaad murtadiina uga dhigeen duleedka magaalada kismaayo ka hor inta uusan isdaarkan soo bandhigin sida u dhacay weerarka waxaa ugu horreyn uu tooshka ku ifinayaa halka saldhigga u ah ee ay ka soo ambabaxaan koliyooyinka ridada ee duulaanka inshaalladirirka ku soo qaada deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca duleedka magaalada kismaayo halkan waa saldhigga ciidamada maraykanka ee magaalada kismaayo iyo mid ka mida goobaha laga soo abaabulo duulaanada shareecala dirirka ee ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga waa halka laga soo maleego shirqollada ka dhanka ah muslimiinta laguna carbiyo murtadiinta u caynsan maraykanka tan iyo markii la aasaasay waxa loogu yeero maamulka riddada ee jubbaland waxay madaxda iyo ciidanka maamulkani ahaayeen godinta ay gaaladu had iyo jeer u adeegsato gumaynta shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo aaladda lagu meelmariyo ajandaha saliibiyiintu ka leeyihiin dalka oo ay kow ka tahay sidii loo ciribtiri lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka جاءونا ليعيدونا في ظلم الجهل استكبارا
bishii muxaram ee sanadkan iyo lix waxay gaalada huwanta ah ee saliibiyiinta iyo murtadiintu duulaan shareeca la dirar ah kusoo qaadeen qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyagoo doonaya inay damiyaan nuurka shareecada sidoo kalena carqaladeeyaan nabadda iyo xasiloonida ka jirta wilaayaadka islaamiga
waxaa markii uu filimku bannaanka keeno dabadhilfnimada min xubnaha ugu sarreeya maamulka riddada ah ee isku magacaabiyo jubbaland ilaa maliishaadka khasabka lagu soo dagaalgeliyo ee aan marnabo ku rooneyn furimaha dagaalka oo dhanka kale muuqaalkan soo bandhigaya halka ku sabiyo shubtaan ama natiijada duulaanada ashaala dirirnimo ee ay maliishaadkan ka sameeyaan duleedka magaalada kismaayo
balse si ka duwan beentii iyo boolixooftadii ay ka wilfinayeen warbaahinada iyo baraha bulshada waxay murtadiintu la kulmeen jab iyo halaag kadib markii geesiyada tawxiidka ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay dhegta dhiigga u dareen bakhtigoodana uga tallaabsadeen fagaarayaasha dagaalka ee miido harboole yoontoy buulogaduud baarsanguuni iyo goobo kale دمدم ثارا واقدح نارا واعصف في الهيجاء اعصارا وارد الباغي والاشرارا واسفك من دمهم انهارا دمدم ثارا intaas kadib ayuu filimkan cusub oo soconaya muddo ku dhowaad lix daqiiqo gudagelaya soo bandhigada weerar dhabagalah oo ay mujaahidiintu ku dileen askar ka tirsanaa maliishaadka riddada ah halka weerarkaas lagu soo qaniimaystay hub iyo gaadiid sidaas si la mid ah dagaaladii barakeysnaa ee mujaahidiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kaga hortageen duulaanka shareecala dirirka ah ee cadowga waxaa ka mid ahaa weerar dhabagal ah oo lala beegsaday ciidamo murtadiin ah oo ka soo baxay magaalada kismaayo
زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذقنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا عروس الحرب زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذقنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا إذا صاح النفير إلى قتال weerarkan oo ka dhacay duleedka deegaanka buulaxaaji waxaa lagu laayay tiro ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta allah fadligiina waxaa looga qabsaday hub iyo gaadiid dagaal إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا qaybaha dambe ee lagu daawanayaa muuqaalkan gaadiidka iyo hubka ay mujaahidiintu ku soo furteen weerarkii duleedka deegaanka buulaxaaji ما نحمل عرينا بأيدينا صوارم مرهفات نقد بها الطغاة الغادرين إلى ساحل وغى نمضي أسودا نذود عن الحمى نحمل عرينا muuqaalkan ee ku biiraya silsilada muuqaalada ah ee kataab al akhbaari ay kusoo gudbiso jabka iyo halaagga maliishaadka riddada ku haysta furimaha dagaalka xili weli ay furimo badan martigelinayaan howlgallo la mid ah kii dulaadka deegaanka buulaxaaji iyo kuwo kale oo lagu naafeynayo murtadiinta dabadhilifka u ah saliibiyiinta duulaanka ku jooga dalka soomaaliya عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا
fuqarada iyo masaakiinta ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo boqol ayaa ka faa'iidaystay sika qaybin xoolaha nool ah oo lagu fuliyey wilaayaadkaasi yaasir maxamed aynu ku horumarno iyo wilaayada shabeellada dhexe saka qaybintani ayuu maktabka sakawaadka wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe ka sameeyey degmada gamboola iyo deegaanada hoostaga boqolaal ka mid ah fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada gamboola iyo deegaanada hoostaga ayaa si weyn uga faa'iidaystay saka qaybintani waxaana dadka qaar la siiyey min hal neef oo geel ah halka dadka qaarna la siiyey min shan neef oo ari ah qaar ka mid ah dadka sakada la siiyey ee ku dhaqan degmada gamboole iyo deegaanada hoostaga oo la hadlay idaacaddii islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen xoolaha la siiyey iyagoona u duceeyey mujaahidiinta dhanka kalena habaaray gaalada abba waxaa la yiraa xuseen yuusuf cali maanta waxaan ku sugnahay degmada gamboole waxaan waxaan ku hooyaa geela oo xoolaha masaakiinta oo arigii geel leh oo sakaamaad leh oo islaamka looga deeqayo waxaan ka helay rifti oo aad iyo aad u fiican oon ku farxay ilaahayaan jawi ilaaha waana waxaan hadda kahor isoo marin waktiga aan soo joogi jiray waxaan ugu ducaynaa meel kastoo joogaan guul iyo gacan sare ilaahay ina siiyo adigooda ilaahay xagta ka hor isgeliyo waag kastaba ilaahay waa khayrnaas lagu dhigo iyo adduunyada dhan iyo caalamkana gacanta ku qabta ilaahay iska dhigo waxaa kaloon iri maamulkaana ma jarin iyo maxkamadaan xoogan mawlihiina soo moori baan ku mahadnaqaynaa ilaahay adaa mahadla oon maamul noo dhiibin ninkoo masaakiin ina maalka nala siiyey walaal magaciin maxamed saaqif daana la dhahaa sandooro maanta xoolaha masaakiinta laga qaybinayaa rasitade ani waxaa lagu siiyey qaanijeel ah oo baskashii buraafo waayo walaabaha muslimiinta kor allah ka dhiga islaamka wixii laga soo qaaday iyo wixii bixiba kor allah ka dhiga nuur cabdulla xasan degmada gandooda maanta waxaa ka jira ani shan neefa iri ah mid dacir cadda iyo laba maxaan kuu sheegaa oo laxayaha oo wanaagsana liisiya barima oogaa deyni iyo baruufo badan ay ku dhaganayno intaas ila hal shay intaasaan qaabtin muslimiinta allah korweer meel kastoo joogtaba muslimiinta meel kastoo joogta allah korweer sayaa allah qabto sakada oo ah rukniga saddexaad ee diinta islaamka ayay maamulada islaamiga ah waxay sanad waliba ka qaadaan dadka ay ku waajibtay xoolahooda sida geela ariga iyo looda iyadoona la siiyo dadka wallah u qoondeeyey ee mudan qaadashada sakada sidoo kale warbixin ku saabsan howlo saka qaybin ah oo laga fuliyey ee deegaano dhaca wilaayada boqol waxaa warbixintan ku diyaariyey walaalka cabdiqani maxmed wilaayada islaamiga ah ee bokool waxaa weli si habsami leh uga soconaya qaybinta sakada xoolaha nool oo sanadkan si weyn ay kaga faa'iidaysteen masaakiinta iyo fuqarada ku dhaqan deegaanada wilaayada dhowaan waxaa sakada laga qaybiyey deegaanada hoostaga degmada xudur waxaana ka faa'iidaystay laba boqol iyo soddon qoys oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro kuwaas oo qaarkood la siinayay min shan neef oo ari ah halka kuwa kalena la siiyey min hal neef oo geel ah idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa qadka taleefoonka ku wareysatay dadkii la siiyey xoolaha sakada sidan ayayna dareenkooda u cabireen magaca maylare cabdiraxmaan aliyare iyo kuwiiba roog mujaahidiinta gaalna siidi neefko gaala liisi maasha allah ilaahay barakaay mujaahidiinta karusha guula la saara maasha allah ilaahay barakaay gaal maasha allah maasha allah aad iyo aad boqolkiiba boqol mujaahidiinta ilaahay barakaay karusha guula la saara gaalana alla jiifi insha allah magaciga cabdi macalin halilool la yidhaha farad oo farhadan maanta iga horreysay weligay horta ima soo marin waxaan leeyahay mujaahidiinta gacantooda afare ani deegaankayga waa beesha ashraaf waaye sarmaanwi waxaa la isiiyey shan neef oo ari ah farhadaydi maanta may qiyaasinaan ku yidhi wallahi bila inaan halkaas hargaanka aan ka galo oo aan guuraan damacsanhay sanad hore iska daay weligay leemasin maanta ii horreysay dareenkaygi maanta aad baa u fiican yahay aad buu u fiican yahay walaalow ma-aano waxaan ku qiyaas garanayo dadka shacuurtooda maanta aad ba fiican tahay oo nin welba isagoo farhadsan baa meesha ka soo baxaya mujaahidiinta waxaan ugu ducaynayaa in gacantooda kor ilaahay ha ka dhigo kuwa ashaaduli dirirka kufaarta gaalada ah meelahan kusoo duulay oo diinteena kusoo duulay gacantooda hoos ilaahay ha dhigo bismillaahi raxmaani raxiim magacay hasanawedin midalere mujaahidiinta neef zeke gaalay nasiidi mahad naga hayni ilaahay sumaaya diinka kor alawela jedid ala nuuriya iimaanka ala suga yo mahad naga hayna neef ya qobloo nigol nasi deegaankayna adolo ilaahay anka mahad naga hayna ilaahay maadla ilaahay barakeeya ilaahaygina waahida muslimiinta garabsoo gala gaalada alla jibiya amahad naga hayna wabilaahi tawfiiqa ilaahay hana eegi dulokeere ebi hana eegi ilaahay waaga seere ebi hana eegi meelfaylo roogna lanfayloolana roogna anka mahad naga hayna wabilaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu deegaanka hoolana ninka dhiibi yowkooyow a magay maylare cabdiraxmaan foodid mayna liisiyey zakawaad oo mujaahidiin iibiyaas yowkooyow maya ilaahay inkuna siibay halneef geel eh gurbe eh insha allahu mujaahidiinta menka ducaayey ini galantay kor ilaahay kaweel gaalada asiiba ya ilahay inka ducaayey insha allahu tacaala magacayn cabdiraxmaan fooded ilare deegankey kurmaaga lare ya faraday maasha allahu maasha allahu maasha allahu ilaahay helaye walbadan walbadan ilahay laku hala insha allahu lan bin aadin eh neefo geela kasii mahad meeli moosum oshi insha allahu bilahi tawfiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu toddobaadyadii lasoo dhaafay maamulada degmooyinka wilaayada ayaa ku howlanaa qaybinta sakada xoolaha nool kadib markii tan iyo bishii muxaram laga soo ururinayay dadkii ay xoolahooda ku waajibtay iyadoona markan si toos ah loo gaarsiiyey dadkii ay waajibtay in la siiyo mahadsanid cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu